barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal waa maalin arbaco ah lixda bisha may sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana annagoo guryaheena joogno sababo la xiriiro koronaviruska waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhakhaatiir da-yar oo muqdisho gaar ahaan xeryaha barakacyaasha ka bilaabay wacyigelin la xiriirta ka hortagidda cudurka covid sagaal iyo toban annagana bulshadeena maadaamaay u nugushahay waxaan isku xilqaannay in balow dadka u nugul sida dadka barakacyaasha gudaha wadanka ku barakacaya inaan ka wacyigelino u qeexno wuxuu cudurku yahay sababaha lagu kala qaado qaabka u faafo meelaha ugu dhow ee caawimaada ka heli karaan qodobada kalead ku maqli doontaan barnaamijkeenan dhallinyarada maanta waxaa ka mid a dhallinyarada mutadawaciinta ee bisha cas oo iyaguna gobolka sool kusoo baahinaya baraarujinta ku saabsan ka hortagista xanuunka covid nteen qhasiidooyinka ramadaanka ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
golaha wasiirada ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa gelinkii dambe ee talaadada waxa ay shaaca ka qaadeen in arrinta falastiin ay udubdhaxaad u ahaan doonto carabta iyo muslimiinta war ay soo warisay wakaaladda wararka ee sacuudi arabiya arbacadii ayaa lagu sheegay in ay warka ay soo saareen golaha wasiirada boqortooyada sacuudi arabiya ay ku sheegeen in arrinta falastiiniyiinta ay ahaan doonto mid udubdhexaad u ah muslimiinta iyo carabta meel kastoo ay dunida ka joogaan warka ayaa intaas lagu daray in goluhu uu sidoo kale si gaar ah u eegay natiijada ka soo baxday kulan deg deg ah oo ay yeesheen jaamacadda carabta kaas oo lagu cambaareeyey qorshayaasha mas-uuliyiinta israa'il ay ku doonayaan inay ku qabsadaan deegaanada ku haray hadda maamulka falastiiniyiinta oo ay israa'il uga mid dhigaan dab xooggan ayaa waxa uu ka kacay mid ka mida guryaha deegaanka ee saraha dhaadheer ee ku yaala magaalada sharja ee isutagga imaaraadka carabta xalay oo talaado ahayd sida ay sheegeen warbaahinta sharja waxaa dowladdu ay sheegtay in toddoba qof ay soo gaareen dhaawacyo kala gedisan kuwaasi oo dabkaasi uu dhaawac u geystay hase yeeshe lagu dabiibayo isbitaalaadka mid ka mid ah sharja sida lagu soo qoray barta twitter-ka ee dowladda fideoyo lasoo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto ee dadka ee xagga internetka ayaa waxa ay muujinayaan in dabkaasi uu qabsaday guud ahaanba dhismaha islamarkaasina hole ciise uu dhulka kusoo daadanaya qeybqeyb asagoo ah waxaana la sheegay in dhismaha dabkaasi uu qabsaday guud ahaanba uu baabi'iyey marka laga soo tago arinkaasi ma jirto wax xaqiijinaya sida wakaalada wararka ee reuters ay tabinayso in dhismahaasi dabkaasi xoogan uu saameyn xoogan ku yeeshay ilaa iyo wakhtigan dadka degan dhismahaasi ayaa laga daadgureeyey oo la geeyey meel nabdoon
halka warkaasi aad ka dhegaysanayseena waa v o a aynu gudogalna qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno dhakhaatiir daayara oo ku dhaqan muqdisho ayaa wacyigelin ku saabsan cudurka waxa ay ka bilaabeen xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray dhallinyarada baratay culuumta caafimaadka ayaa muqdisho ka bilaabay olole wacyigelineed oo dadka ay barayaan caabuqa covid-19 oo hadda saameyn xoogan ku haya soomaaliya doctor shucayb cabdulqaadir wuxuu ka mid yahay dhallinyarada barata culumta caafimaadka wuxuuna aad kaga shaqeeya arrimaha bulshada wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ololaha wacyigelineed ka bilaabay magaalada muqdisho waxaan weydiiyey wacyigelinta hadda ay bilaabeen iyo fahamka dadku sidau yahay annaga bulshadeena waa la socotaa macluumaadka aada ugu yar qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo aysan awalba jirin brogaraamyo sida caadiga ah loogu wacyigeliyo horumarinta badqabka caafimaadka ayaa haddana xaaladaha noocan oo kale markay dhacaan qof kasta wuxuu isku xilqaamaa sidii bulshadiisa ama qaybtuu kala nool yahay iyo qaybaha ay ka nugul yihiinba uu fariimo cadcad oo ugu diri lahaa sidii looga hortegi lahaa cudurkan halista ah dunida ku wada faafay baabi'iyeyna boqolaal iyo kumanaan qof oo dunida dacladeeda ku baabi'iyey annagana bulshadeena maadaama ay u nugushahay waxaan isku xilqaannay inba lagu horeyn war la hela ayaa tale la helaaye dadka u nugul sida dadka barakacayaasha gudaha wadanka ku barakacaya inaan ka wacyigelino wax intii suurtagal ah inay cudurkan ka warqabaan u qeexno wuxuu cudurku yahay sababaha lagu kala qaado qaabka u faafo meelaha ugu dhow ee caawimaada ka heli karaan sida xarunta dhexe ee call centerka ee dawladdu samaysay four four nine oo kale inay wici karaan xarun karantiil in la sameeyey faaid faa'iidooyinka iyo ujeedooyinka xarunta karantiilka in luuqad ay fahmi karaan dadka hoose bulshada ay ku fahmi karaan lagula hadlo in lagula hadlo haa waan gartay doctor shucayb iyo saaxiibadiis waxay doorteen inay si gaara kaga shaqeeyaan qaryaha barakaca waxaan weydiiyey mar kale waxay sida gaarka ugu doorteen goobahaasi marka xaryaha maxaa si gaar ugu doorateen sidaan horeba uxusayba xeryaha waa meesha ugu nugul markii musiibo ay dhacdo waa la kala nugul yahay dadku way kala nugul yihiin qaar baa wax fahmaya qaar baa telefoonada wacaya qaar baa fariimaha fahmaya qaar baa af soomaaligiisa noocyihiisa kala duwan fahmaya iyo kuwo kaloon fahmaynin lahajado badan baa jira dadka gobolay kasoo barakaceen deegaano udowdow muqdisho ay ka yimaadeen luuqada lahajado yaryar ee soomaaliga ay ku kala hadlaan lahajada maayiga iyo maxaajiriga in wacyigelinta aan ku sameyno maskigan iyo afxirashada iyo social distancing ereyadana inaan af soomaaliya inta u bedelno aan u sheegno faa'iidada ay leeyihiin tusaalooyin cudurkan dunida dhigtuu ku hayo inaan la wadaagno aan uga sheekeyno guryihii inaan isku kala qornay markaan kaamka tagno dabcan anagoo marayno brotocoolka iyo qaabka kaunka dee horjoogayaashooda dadkooda anagoo marayno degmooyinkii iyo maamulkii anagoo wacyigelinta wargelinayna ayaa haddana markii asaga la galo leenleena loo raacaa dhalinyaro aada active u ah oo dadka hadda jaamacadaha ka baxay waxna bartay dhakhaatiir kale kala duwan ayagoo junior ah iyo youth activistiyaasha ayaan ka kooban nahay shirkadaha waaweyna waxaan weydiinaa inay naga caawiyaan in alaabahan lagu faraxasho iyo waxyaabaha yaryar ay nagu kaalmeeyaan markay nagu kaalmeeyaan kadibna annagana meesha inaan inta la tagno aan tusino waxaas waxaa la socotaa dadka ku jira kaamkaas iyaga xitaa waxbay bartaan dugsiyadii waa laga xiray iskuulaadka waa laga xiray marka kaamka noloshiisa caadiga waa congested dadkii caruurtii waayirkii dadkii dhan ayaa wada jooga marka suurtagalna kama aha dabeecadihii looga hortegi lahaa coronavirusna suurtagal kama aha dhallinyaradan uu ka mid yahay shucayb ayaa bilaabay hadda inay isticmaalaan social mediyaha waana meelaha ugu badana fariimaha dadku ay ku wadaagayaan baraha bulshadaad isticmaalayseen dadku siday u fahmayaan aad aad bay inoo bogaadinayeen dadka talooyin tusaalooyin hor leh macluumaad hor leh ayay nagu biirinayeen sidoo kalena qof kasta waxay horseeday hawshanadii in boqolaal dhalinyaro ay ku daydaan gobolada iyo tuulooyinka kale ee wadanka dhan wacyigelina ka bilaabatay hawshaas inaan ifino in dadka lawayilin laga wacyigelin karo wacyigelintuna ay ka wanaagsan tahay daaweynta sidaas darteeda waxaan istusnay in dadka marka hore warka uu gaaro inay ka muhiimsan tahay in haddaw la daaweyn dhallinyaradan ayaa magaalada muqdisho hadda ololaha ay ka bilaabeen waxay si gaara xoogga ugu saarayeen xaryaha barakada ku yaala daafaha magaalada muqdisho sidoo kale waxay isticmaalayeen baraha bulshada oo fariim ay ku gudbiyaan magaalada muqdisho waxaa ka socda dadaalo lagu doonayo yaraynta isadoo ku fidi lahaa caabuqa covid nneteen cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a cabduqaadir aad buu u mahadsan yahay markana dhinacii qhasiidooyinka ayaanu jaleecinaa kusoo dhowaada qhasiidadan
heeskaasi rabadaan ee qasaa'iqa intaasi haddaan kaga gudubno bal markana haddii aan dib ugu noqonno arrimaha wararkii aynu henay magaalada laascaanood dhallinyarada mutadawiciinta ee halkaasi ku dhaqan ee la shaqeeya hay-adda bisha cas ee gobolka sool ayaa xoojiyey wacyigelinta ay bulshada ka wacyigelinayaan ka hortegista xanuunka covid nka warbixintan waxaa inooga soo diray magaalada laascaanood wariyaha v o e da cabdikariin cabdulaahi ulal si looga hortago cudurka covid sagaal iyo toban guud ahaan waxaa xidhan garoomada ciyaaraha ee dhalinyaradu ay ku ciyaari jireen ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool qaar ka mida dhalinyarada ciyaaryahanada oo aan la hadalay ayaa nooga waramay xidhnaashaha garoomadani iyo sida uu amarkani uga furay oo ay ka hadashay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka sool ugu horeyn shaakir maxamuud shire ayaa ka hadlay xidhnaashaha garoomadani
garoomada aad bay uga ciyaari jireenoo balwadooda koobaad waxay ahayd isdhexgalka kubadda lafteedana waa isdhexgal bulsho arrimaha ramadaantaoo kale la qaban jiray waxaa ka mid ahaa koob dhallinyarada isugu timaado oo dhallinyarada cuslaata loo dhigi jiray oo isboortiga haddeer kubadda ciyaara laga soo diri jiray dhowr qof oo koox walba dhowr qof soo gacsan jirtay koobkaasoo nidaam lahaayoo sanadkiiba hal mar la qaban jiray ramadaanta koobkaas hadda meeshuu ka baxay maadaama la leeyahay cudurkan adduunka saameynta weyn ku yeeshay covid nteen baan soo dhex galay dhalinyaro intee leeg buu saameeyey hadda wax kubadoo habeenkii la ciyaaraa ma jira soo ma
ha wax kubadoo habeenkii la ciyaaraa ma jirto dhalinyaradu haddeer aad bay ugu xiiseen garoomada runtii oo de hadda dhalinyarada meel ay aada bay leedahay marka suuqii dee suuqii lama joogi karo markasta waa gartay hadda ay kole waxay ahaan jirtay dee xiiso gaara bay idiinla ahaan jirtay
suuqa laga soo baxayoo kale oo fiidkii oo kale laiskaagi jiray dad qaar ciyaaraya qaar daawanaya madadaaleysiba dadka dhalinyarada haan jirtay aad baa loogu xiisay runtii garoomadan la xiday maxamed axmed daahir waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada gobolka sool waxa uu sheegay inaysan weli dhicin inuu ka maqnaado garoomada lagu ciyaaro gaar ahaan xilliga habeenkii wakhti fiican ay ku qaadan jireen balse wuxuu sheegay hadda inuu gurigiisa iska joogo wax ciyaarana uusan ciyaarin horta aad baan ugu xiisnay garoomada kubadda cagta iyo garoomada cagaarka habeenka lagu ciyaaro dee waqti fiican bay noo ahayd oo marka dee lasoo afuroo kale baanu dee afurkii iskaga saari jirnay oo jimicsi bay noo ahayd sidoo kale rabadaanada dee tartan galabkii oo kale baanu ciyaari jirnay oo isdhexgala marka waxaasoo dhan baan aad ugu xiisnay xeerkiina waanu ogolaanay oo isduu wuxuu nagu amray in garoomadu xidhnaadaan marka amarkiina de waanu fulinay marka insha alla waxaan rajeynaya in dib mar kale noolagu furo garoomada dhalinyaro intee leeg baa isugu iman jirtay siday u ciyaaraan kubadda wallaahi dhalinyaro badan baa isugu imaan jirtay xilliga ha ugu badnaato xilliga rabadaanta oo galabkii iyo habeenkiiba aada loogu madadaalin jiray oo dee laisugu imaan jiray weli kamaad sidaa hadda oga maqanta weligaa ogamaad maqnaan kubad haha rabadaanadan ugu jeclay kubadda cagta inaan ciyaaro oo dee waqtiga ugu fiicanaba marka dee rabadaanta inay mar labaad noo salaabataan doonayna kubadda garomadana loo furo garta sababta loo xidhay waxaa weeye sidii looga hortegi lahaa cudurka covid sagaal iyo toban taasi si weyn baad u xaqiiqsan tihiin in dhanka caafimaadka loo qaaday haa dhanka caafimaadka darteed baa horta dadka looga xidhay garoomada marka koley dee meelo badanoo kale oo dee laisugu yimaadana way jiraan in garoomada oo keliya la xidhaana ma ahayn dee run waxaa ugu wanaagsanee horta dhallinyarada ay ku madadaalan karaan waa kubadda cagta ugu wanaagsan waxyaalo kale way jiraan oo dee la ciyaaro sida geemama oo kale laakiin kubadda wax ka munaasabsan oo dee ka fiican u garan mamaayo sidoo kale isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee somalilan ee gobolka sool ayaanu waxaanu wax ka weydiinay inta garoon ee magaalada laascanood oo gudaheeda ka xidhanaya amarka ay soo saareen si looga hortago xakamaynta cudurka covid sagaal iyo toban ee dunida saameynta ku yeeshay maxamuud bal naga waran isu duwe xayiraadahan aad soo rogteen iyo guud ahaan garoomada xidhan inta ay leegyihiin iyo dhallinyaradu qaabka ay uga faa'iidaysan jirta ugu horeyn rabadaan kariim dhammaan ummadda islaamka iyo shacabka reer somalilan iyo dhallinyarada gobolka soolba waxaan leeyahay rabadaan kariim marka intaa laga yimaado waxaan u mahadnaqayaa idaacadda v o a gaar ahaan cabdikariin olol runtii qodobo ay soo saareen guddida heer qaran ee jumhuuriyadda somalilan oo ahaa in garoomada la xidho iyo in goobo badan iyo adigu dee shuruuda ay soo saareen baa jiray kuwaasaan anagu tix raacanay ka wasaarad ahaan annaga waxaa naga khuseeyey inaan garoomada xidhno islamarkaana joojino koobka rabadaan kaabka ee sanad walba ay wasaaraduna dhigi jirtay garoomada gaarka loo leeyahna lagu dhigi jiray annagoo tix raacana shuruudahay soo saareen wasaaraddu waxaanu xidhnay laba garoon oo gaaruu leeyahay magaalada gudaheeda ku yaala iyo sidoo kale garoonkii weynaa ee gobolka iyo wasaaradda dhallinyarada ciyaaruhu ay maamuli jirtay saddexda garoon baa ku yaala wax garoon roog oo cagaarana waxaa jira garoon isna booda uu gobolku leeyahay oo ku yaala dhinaca koonfurta magaalada laascanood runtii afartaa garoonba way xidhan yihiin hadda wasaaradduna iyadoo tix raacasa amarada ay soo saareen guddi har qaran waanu fulinay hawsha waan dareemi karnaa dhallinyarada gobolka sool culayska ka iman kara iyagoo garoommadii ay ka xidhan yihiin inaan ma garanaysaa ay saameyn weyn ku yeelatay xidhitaanka garoomadaasi muhiimada koowaad waa caafimaad in la helo dhallinyaradu inay kubad ciyaarto weligeed ba ciyaartay way ciyaari doontaa marka waxaan iska tagaan iyo xanuunadan insha allah marka caafimaadkooda ku muhiimsan annagoo badbaadeyna caafimaadkooda ayaanu garoomada xidhnay marka muhiimada koowaad waa in caafimaadka qofku uu seef noqdo cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood waa tahay aad ayuu mahadsan yahay cabdikariin olol haatanna kusoo dhowaado xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta ee dalka jarmalka ayaa xaqiijiyey in sabtida soo socota oo ku beegan sagaalka bisha may uu si rasmi ah dib ugu furmi doono horyaalka jarmalka ee bundesliga kulamada harsan ee horyaalka jarmalka ayaa la dhammaystiri doonaa ilaa bisha juun ee soo socota iyadoo kooxaha ay ku ciyaari doonaan garoomo faaruq ah oo taageerayaal aysan ku jirin horyaalka jarmalka ayaa la joojiyey horaantii bishii maarj ee lasoo dhaafay kadib markii dalkaasi uu si xun ugu faafay cudurka covid sagaaliyo toban dowladda jarmalka ayaa sheegtay in laga gudbay xaaladii deg dega ahayd islamarkaana loo gudbay weji cusub oo lagu xakamaynayo xanuunka covid sagaal iyo toban taas oo keentay in shaqooyinka qaar dib loogu soo laabto loona fasaxo xiriirka kubadda cagta ee dalka jarmalka inay dib u bilaabi karaan horyaalka kulamadiisa ka harsan si ay u dhammaystiraan dhammaan kooxaha ka dhisan dalka jarmalka ayaa tababarka bilaabay toddobaadkii lasoo dhaafay iyagoo isku diyaarinaya kulamada dib u bilaaban doona sagaalka bisha ee soo socota dhinaca kale xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda bayer munik ee tiago alcantara ayaa la sheegayaa inuu qandaraas cusub u saxiixi doono kooxdiisa bavarianka bayer munik ayaa u sameynaysa qandaraas kordhinta xidigeeda inay kaga xafidato kooxaha kale ee doonaya inay la wareegaan xidiga asal ahaanta kasoo jeeda dalka brazil ee haysta dhalashada isbaanishka ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa waxa uu dhacayaa sanadka ka dhinaca iyo ingiriiskana kooxaha manchester united iyo chelsea ayaa kusoo biiray loolanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahan timo warner oo weerarka uga ciyaara kooxda arbi lebsig ee dalka jarmalka warner oo ah ciyaartooyga ugu muhiimsan kooxda lipsig ayaa sidoo kale waxaa doonaya kooxo ay ka mid yihiin liverpool inter milan iyo yuventus laacibka oo helaya dalabaadyo dhowr ah ayaa isaga waxa uu si gaara u xiiseynayaa kooxda liverpool oo weli aan ka gudbinin dalab rasmi ah liverpool ayaa ka fiirsanaysa inay dalab ka gudbiyaan xidiga tan iyo inta ay wax iska bedelayaan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo saameynta covid sagaaliyo toban timo warner oo afar labaatan jir ah uuna dhashay dalka jarmalka ayaa kooxdiisa u saftay boqol iyo konton ciyaarood tartamada oo dhan waxaana uu dhaliyey siddeed iyo siddeetan gool dhinaca kale kubad sameeyaha kooxda chelsea william de silva ayaa la sheegayaa inuu si xora u biiri doono kooxda tottenham marka la gaaro bisha juun ee soo socota william oo ay xiiseynayaan kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin bayer munikh inter milan iyo roma ayaa isagu waxa uu doonayaa inuu dib ula midoobo tababarihiisii hore ee hoose murinoho kaas oo leyliya kooxda tottenham heshiiska william uu kula jiro kooxdiisa jelsea ayaa waxa uu dhacayaa marka la gaaro bisha juun ee soo socota william oo ka mid ahaa ciyaartoydii ugu muhiimsaneyd kooxda chelsea sanadihii lasoo dhaafay ayaa u muuqda mid luminaya kalsoonida tababar ee frank lambard kaas oo ka doorbidaya ciyaartoyda da-da yar ee kooxda chelsea wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed mursal samakaab oo xubinta ciyaaraha nala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada qhasiidadan oo aan idinkugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan
اللهم ارفع عنا هذا الوضع اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوضع اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا axado saamado ilaahw adiga keliga awood leh ma jiro axad kula wadaaga awood iyo talada eebo addoomay taliyarbaane aqoon iyo xeelad ma lihine adiguna ilaali eebo اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوضع اللهم اشفي مرضانا اللهم اجر دعانا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوضع اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا afa cudurba adduunkii wada asiibtee irsaankaagii badnaa iyo ishii raxmaddaada nagu eeg addoomay talyarbaane aqoon iyo xeelad malihine adiguna ilaali eeboog allahuma arfac cana albala allahuma arfac cana hada alwaba اللهم اشفي مرضانا اللهم اجد دعانا اللهم قدير امين وصار عذركم امين ابونا الضرير امين اللهم قدير امين وصار عذركم امين ابونا الضرير امين
farsamadii iyo soo saaristii casijog studio
اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجر دعانا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا cudurkan afariirka badane kawaada argagaxiyey uunkii dadkana iridaha u kala xidhay allow ka dulqaad adoonaha addooma itaalyar baan ahay aqoon iyo xeelad ma lihine adiguna ilaali eebo اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجر دعانا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا اللهم قدير امين وصار عذرهم امين ابونا الضرير امين اللهم قدير امين وصار عذرهم امين ابونا الضرير امين qasiidadaasi allabariga ee ramadaankaan ugu talagalnay barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ayay gabagabo u tahay jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah saare cabdi axmedba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا